bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeenimo idaacadda isnaa'i caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle oo daahfurtay siyaasadda waxbarashada gaarka ah wasaaradda dastuurka maamulka hirshabeelle oo faahfaahisay muhiimadda dastuurka uu u leeyahay bulshada soomaaliyeed qaar ka mid ah haweenka beeralayda magaalada jowhar oo ka hadlay saamaynta ay fataahadaha ku yeesheen wax soo saarka gobolkani xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeennimo idaacadda isnaa'i akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan xafiiska madaxweyne baydhen oo shaqada loo eriyey hanjabaad uu u geystay gabar weriye ah
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in koronafirus ama covid toban ee sagaal uu yahay halis caafimaad oo adduunka soo wajahaysa naftaada iyo bulshadaba ku caawi inay ka badbaadaan fayraskan sida aadka u faafa haddii aad safartay ama aad dhex gashay dad badan waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay covid toban iyo sagaal waxaa dhici karta inaad fiicnaan dareemayso ha yeeshee aad xambaarsan tahay fayraska adigoon lahayn wax calaamad ah dadka kalena aad u gudbin karto qaad tallaabooyinka soo socda si aad dadka uga ilaaliso inuu ku dhaco fayrasku gacanna ka geyso xakamaynta fayraska xiro maaskiga ama afdaboolka ku dhaqan kala fogaanshaha bulshada una jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si joogto ah u dhaq gacmahaaga haddii aad awooddo joog gurigaaga oo la soco caafimaadkaaga fiiro gaara u yeelo calaamadaha hargabka oo kale ah haddii aad xanuun dareento wargeli xarunta caafimaad ee deegaankaaga faahfaahinintaasi dheer mar warba kala soco xogaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee deegaanka aad ku sugan tahay xusuusnow inaad qayb ka qaadan karto yaraynta faafidda covid toban sagaal
mar kale habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa waa habeen axad ah taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labaad sanadka laba kun kow iyo labaatan intaad maqasheen waxa ay ahaayeen warka madaxdiisii iminka u diyaargaroob ah qodobadii oo faahfaahsan wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle ayaa daafurtay siyaasadda waxbarashada gaarka ah kulankan lagu qabtay magaalada jowhar ayaa lagu shaacinayey siyaasadda waxbarashada gaarka ah ee deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana si wadajir ah usoo qabanqaabiya wasaaradda waxbarashada federaalk iyo maamul goboleedka hirshabeelle iyadoo ay ka qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada jowhar ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabeelle amiin mukhtaar axmed kaas oo ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray barnaamijkani waxaad la socotaa maalmahan wasaaraddu waxay ku howlaneeday siyaasaddii qaybaheeda kala duwanaa waxaan hadda safarkii ugu dambeeyey aan ku qabanay degmada balcad waxay la socday agaasima muudey mardhowna waxaa noo qorshaysan inaan tagno buulo burde warshiiq cadale beledweyne dhammaan degmooyinka waa tegi doonaa insha allahu annagoo uga faa'iidaysanayno in qof walba aan ugu tagno meesha uu joogo si aan u helno fikirkiisa qaaliga ah siyaasaddu ma ahan inay qof intay isku xirto qol ay kaligeed waxodorostee waxay tahay wax loo wada dhan yahay heshiis lagu wada yahay si aysan berritoona u imaanin anigu ma ogaynin iyo anigu ma ahaynin iyo macsaan ma ahaynin marka maanta waxaan u fadhinaa siyaasaddii waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay dugsiyada gaarka loo leeyahay markay leeyahay waxay tahay dugsiyada aan hoos imaanin maamulka dowladda oo dugsiyada ahliga ah siyaasaddeeduna waxay tahay in ay dowladdu iyo dugsiyada gaarka ah ay og yihiin qof walba doorka ay leedahay in la ogaado yaa dugsi naqan karo oo wax lagu baran karaa yaa wax bari karo arday gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiine cadow colow ayaa dhankeeda soo dhoweyn u muujisay mashruucan muhiimka u ah bulshada hirshabeelle iyadoo wakhti kale tegey oon wax la heli karin aan meel inta abaabulno aan dad waxbari jirnay maanta annagoo dowladda soo gaarnay oo maanta wasaaraddii waxbarashada iyo iyo- iyo iyo- iyo wasaaraddii waxbarashada ay haystaan oo madax leenahay ilaahay baan ku mahadinaynaa mahaddaas allah iskale Een, waanu ku faraxsannahay barnaamijkan lagu midaynaayo ee, meelaha waxbarashada iyo nadaanka la suubiyey welkamaan leenahay soo dhowaaday intii waxbarta macallimiinta sharafta leh ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabelle xildhibaan abuukar xasan abuukar ayaa dowladda soomaaliya ugu mahad celiya dadaalada ay ku bixinayso kobcinta garaadka ummadda soomaaliyeed runtii een, shirkan oo aadka u muhiimka ah oo ay noo keentay wasaaradda waxbarashada federaalka ee ay iyaguna fududayn doonaan waxaa looga hadli doonaa een, sida ku qoran boorka faafinta siyaasadda waxbarashada gaarka loo leeyahay Een, gaarka oo loo leeyahay waxa waaye kolley kulli wax gaar leeyaha ma jiraano waxbarashada waxay wada hoos tagaan wasaaradda waxbarashada oo hirshabeelle guud ahaanna waxaa la isugu tagaa wasaaradda waxbarashada federaalka laakiin maadaama waddankeenna uu- uu ku jiray muddo burbur een, iskuullada waxay ku bilowdeen maadaama dowladdu jiri jirin fede- waxay ku bilowdeen ee, hab la yidhaahdo private ama gaara loo lahaa inaad idinku markaad noqon doontaan dadki micnaha ka qayb qaato sidii loo hirgeli lahaa iskuullada inay nidaam lahaadaan waxay hirgelihayaan iyo waxaan looga baahnayn inaad ogaataan marka waa shir aad u muhiim ah Een, meesha annaga hadda wax naguma furmo kelmed waxaan u nimid inaan shirka furno aad iyo aad aa umahadsan tihiin Een, waxaan u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada federaalka oo markasta fadhigeena noogu timaado wixii aqoona aan rabna noo keento aad iyo aad umahadsan yihiin ayagana waxaan leeyahay waa ku ammaanan tihiin ee, hawshaas soo dhowaada shirkani waa noo furan yahay ka qayb qaadasho fiican iyo een, hirshabeelle oo lagu faafiyo siyaasadda waxbarashada gaarka loo leeyahay barnaamijkan ayaa lagu gol leeyahay sidii sharciyo midaysan loogu yeeli lahaa dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay ee ku yaala deegaanada maamulka hirshabelle wasaaradda dastuurka maamulka hirshabelle ayaa faahfaahisay muhiimadda dastuurka uu leeyahay bulshada soomaaliyeed cabdicasiis xasan cabdullaah ayaa soo koobaya warbixintani
dastuurka soomaaliya wuxuu dhiirigelinayaa xuquuqda aadanaha talinta sharciga shuruudaha guud ee xeerarka caalamiga ah cadaaladda xukuumad loo dhan yahay oo ku dhisan wadatashi kala soocidda awoodaha sharci dejinta fulintii garsoor madax bannaan iyagoo leh hannaan ku dhisan isla xisaabtan iyo hufnaan ka jawaabaya danaha dadweynaha saciid saalax cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay bulshada ku nool magaalada jowhar waxaan ugu horeyn weydiiyey waxa ay ka rajeynayaan haddii la dhammaystiro dastuurka dalka wallaahi een, wadankan een, in la dhammaystiro dastuurkiisa waxay u muuqataa in eh, sanado badan ay qaadatay eh, soddonka sano ugu dambeysay dalkan eh, laga soo bilaabo burburkii dowladii eh, dhexe waxaan ujeednaa waxay tahay een, in arrimaha dastuurka mar walba culeysyada ugu badan uu ka taagnaa eh, dhamaystirkiisa Een, waxaan rajeynaya insha allah sida ugu dhow in loo dhammaystiro annaga oo aan shakhsiyan aan rajeynaya waxay tahay in een, maanta dhibaatooyinka ama constitutional crisiska ama caqabadaha ama culisyadaas eh, am- eh, dastuureed ee jiro maanta inuu xal badan u heli doono Eh, waxaa ujeednaa waxay tahay in inta badan hadda eh, waqti xaadirkan ay isku milan yihiin ama ay isku dhex qasan yihiin eh, een, awoodihii heer federaal heer maamul goboleed eh, cid iskale arrimahaas salaam difaaca arrimaha maxaan ku dhahaa een, een, een, foreign policyga ama arrimo badan waxaa jiro aan ilaa hadda uusan eh, dastuurka caddayn inta badan dadka markaad aad la hadasho ama inta badan markaad dadka aad- aad aad ka dood ama kala doodo arrimaha dastuurka waxa ay kuu sheegayaan waxay tahay in laftigiisu qodobba qodobka kale uu kasoo horjeedo mid walba midka kale uu burinayo marka waxaa rajeynaya waxay tahay marka ugu horeysa horta in la turxaan bixiyo eh, intaanan la dhamaystirin waxaan jeclahay in eh, wax badan laga qabto Ano- dhinaca kale gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka hirshabeelle maxamed ibraahim maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada aasaasiga ee saldhigga u ah bulshada ee ku jira dastuurka dalka qodobada asaasiga ah ee dastuur ku jira ee, waxaa kow iyo laba ka ah inuu damaano qaado horta xuquuqdooda ha ahaato xuquuqdaas xuquuq waxbarasho ha ahaato de xuquuqda asaasi waxyaabaha la isku yidhaahdo ayaa ayaa saas u ah marka qof walba inuu iska dhex arko halkaas oo wixii isaga maxaa layidhaha uu xaq u lahaa uu ka heli karaayo meeshaas ayaa ah waxa ugu horeeya ee asaasku ay qofkaas isaga uu maxaa layidhahda halkaas uu kaga qanci karo marka qof walba haddii markaas u helo wixii isaga uu xaq u lahaa ha ahaato caafimaad ha ahaato waxbarasho iyo nidaam noocu doonaba ha ahaado marka midka asaasiga ah ee bulshada danta u ah ee halkaas wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka ee maamulka hirshabeelle xildhibaan saadax mukhtaar cabdulle ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in la barto dastuurka dalka dastuurku inuu yahay qaanuunka ama heshiiska ugu sarreeya ee xadida haykalada asaasiga ah ee dowladii leedahay iyo nidaamka xukunka ee xeer u ah shacab ama bulsho nidaam wadaag ah nidaamkaas ha ahaado mid jamhuuriya ama mid boqortooye ha ahaado hadba halka ay dhigtaan kaasaa dastuur la yidhaha sidoo kaleentood dastuurka waxaa la yidhahdaa waa un social contract ama maahane heshiis bulsha baa la yidhaahdaa sidaasi awgeed dastuurku wuxuuna tusinaa waxyaabahaas aan sheeg sheegna iyo waxyaabo ka badan waajibaadka waxaa ka mid ah marka in muwaadinka soomaaliyeed lagu leeyahay waajibaad uu dastuurku faraayo oo ay ka mid tahay in dastuurka laftirkiisa uu barto si uu u difaaco markaad fahamto dastuurka waxa uu yahay ayaad si xur ah u difaaci kartaa oo ay ka mid tahay in aad xaq lagugu leeyahay ama ay waajib kugu tahay in aad difaacdo geyiga jamhuuriyadda soomaaliya oo ay ka mid tahay in aad noqoto canshuurbixiye wanaagsan si dakhliga dowladdu u kordho dastuurka ku-meergaarka ah ee dalkeena soomaaliya waxaa ku socda dib u eegis si uu u noqdo astaan wanaagsan oo ka turjumaysa aqoonsiga iyo rabitaanka dadka soomaaliyeed dib u eegista dastuurka ku-meergaarka ah waxaa ku xeedhan dhowr waxyaabood oo muhiim ah sida maqaamka magaalo madaxda soomaaliya iyo kala saaridda awoodaha iyo dakhliga ee u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe mahadsanida cabdicasiis qaar ka mid ah haweenka beeralayda magaalada jowbhar ayaa ka hadlay saamaynta ay fatahaadaha ku yeesheen wax soo saarka gobolkani waatan maryamo sheekh cabdi oo noo qaadaa dhegeysa qodobkani haween badan oo beeraley ah iyo kuwa ku tiirsan dalagyada beeraha ee ka ganacsada ayaa sheegaya dhibaatooyinka ay kala kulmeen dalagyadii la beertay ee fatahaadu goysay sanadkan iyo sanadkii ka horreeyey waxaana jirta khasaare badan oo ku soo noqnoqotay haweenka beeralayda ah marar badanna ay biyaha ka jareen dalagyo ay dib loo beeray muddo saddex xilli beereed ka badan faadumo cabdi xasan ayaa ka mida beeralayda ay fatahaadu aysan waxba u reebin ee khasaaraha soo gaartay
saameyn waa iska taqaaniin meeshay gasho hadda meel oo wax laga sugaayay oo dalab waxaad haysatay aada gelisay haddana aad waxba ka hayn dhowr jeerna nagu soo laalaabatay saameynteeda waa iskaga jeediino qof mooguma jirto waa tahay faadumo bal waxaadna siisaa imise hegtar ayaad leedahay oo kaa go'day meeqa jeer ayay beerta biyaha fatahaadaha iyo roobabka kaa jareen
hal egtar i bar waaye dhowr jeerna waa iga go'day ilaa hadday ku jir saddex jeeray iga go'day oo mar walba markaan falaba oon rajo leeyahayba ay imaanayeen biyaha oo qadar ilaahay iska socotay ahaydo ay go'aysay haddana rajo ka malihiyo ilaa hadday ku jiraanba wax badan a iigu beernaa marsi sinay ahayd markii ugu dambeysa sinay ahayd galeyaa ka go'day markii ka horeysana galeyaa ka go'day markii ku xigtayna yaanyo iyo sisina ku kala tiilay gugii hore aan soo dhaafnay deyrtiyaa ku xigsatay ilaa hadday ku jiraanoo rajo aananba ka lahaynba guga la sugaa aan rajo ka qabinba mid iyadoo biyo ku jiraan oo hadda iisoo baxday aan falay isla markay waa soo dhalatay aan leeyahay go'day markii ku xigtay biyihii markay ka baxeen bilay ku jireen waa falay isla maalinta makiinta ka baxday makiinta yaa allay uga baxday beerta deriskayga ku jirtay makiinta isla markii roob weyn intuu yimidayey intaan joogay buuxsantaan yaa alla uga soo baxay beerta dhexdeeda bilay ku jiraan waa falay haddana sisinaan ku celiyey markii hore galeey eed waxa iga go-ay sisinaan ku celiyey isla markii ay dhulka daday oo raja i gasho isleeyahay markaanaad ka baxsanaysahay ta yimideen biyihii guurayay galeen waxaana ay sheegeen haweenkan inaysan wax caawimaada aysan ka helin wasaaradda beeraha iyo maamulka oo xitaa aan la siinin beeraleyda ku waraabta kanaalka asluubta ee duleedka magaalada jowhar wax caawimaada balse ay maqleen beeraley la siiyey lacago abuur iyo qalab laysugu daray waxna aan u kaashanayn ama ilaahay subxaana watacaala anaga aan wax ka sugaynaa miciin cid kale aan miciin ka sugaynaa ma jirto beertaasna waaba ka raja dhignayba dacaar inuu ka baxayba halis u nahayba hadda beeraaley ahaan waxaan samayn karna male waa la kala haaday qof walba dusmuraal uu noqday dad xamar uu iska aaday dad balweyne uu iska aaday dad tahriibooba iska aadayba marka meeshaana dowlad niyadda kuu dhisaysa wax kuu qabanaysa looma jeedo wasaarad beera ma jirto dadweynena asaaba kala haaday oo ilmihiisiiba wuxuu kii joogan ilmihi wuxuu u taagan la'yahay iskaashi ma jiro iskaashi aan maanta aan ka tashanaynon saan wax yeelna aan leenahay ma jiro webi soo leexdayne dadweyne baaba'sanoo ayagaba yaa alla yaa nafta ku banaan xoog muruq ku nool aa leeyahay meeshaan nin taladaas u jeedaaba ma jiro khasaarahan nin hadda waxaan maskax lagu hayn cid sheegi kartaa male laakiin wax dhaaxo ahoo iska jira waa jiraan laakiin saddex malyan iyo laba boqol iyo konton kun saas inay tahan jeclahay hadda intaa maskaxda ku hayo meelaha waa laga sheegaa dadaa wax la siiyaa seen beri waa nala yidhaha laakiin annaga soonahayna intaas beeraha ka go-an yihiin oo meeshaas joogno cid ama kormeer noogu timid ama waxaa idinka go-a inay tiraa wax la qoray iyo wax la siiyey iyo xaggayba jiraan macaawina ma aragna makiino ma aragna abuur ma aragna wax leesu tuuray saasaanba u yaabanaha laakiin xag alla lagama yaabano sidoo kale haweenka ku tiirsanka ganacsiga khudaarta beeraha ka soo baxa ayaa sheegay inay ku qaaligaroobeen khudaarta iyo dalagyada kale ee raashiinka loo isticmaalo maadaama ay jiraan dad badan oon beeraley ahayn balse ku tiirsan dalagyada beeraha ka soo go-o cadar maxamed oo ka mid a haweenka ku iibiya khudaarta magaalada jowhar islamarkaana sandaqad kule xaafadda hantiwadaag ayaa sheegtay saameynta ay ku yeelatay khudaarta ay iibiso iyo dalagyada kale ee galeyda iyo digirtaba khudaartii waa qaaliyowday beerihii dhan waa wada go-een marka si waxaad uga gadatid male maadaama isheeg khudaartii nugu qaaliyowda anagana saameyn zaa'id ayay noogu yeelatay macnaha beegataan ahaynay saameyn zaa'id ay horta nugu yeelatay fasahaadihii saameynta markay nugu yeelatay koomba galey waxay noqotay sagaal kun oo shilin koomba digir waxay noqotay labaatan iyo saddex kun oo shilin marka wixii oo dhan aba qaali noqda maanoy inkastoo ay ugu badan tahay dadka beeraleyda waxyaabaha ay saameynta ku yeesheen haddana waxaa jira bulsho badan oo ku tiirsan ka ganacsiga iyo dalagyada kasoo go-o beeraha oo iyagu isticmaalo islamarkaana suuqa kasoo iibsado oo xoogood ku nool ah islamarkaana ah beegato dhegaystayaal wiil waxaad la socotaan warka habeennimo idaacadda isnaay markaana ku soo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada waxaa la diyaaraha cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada alaab waxaan ku eegnaa raashiinka qutulduruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar boqolka dollar waxaa gacanka hore la kala sarfanayaa laba malyan iyo lix boqol iyo toban kun oo shilinka soomaaliga halka bixintana la kala sarfanayo laba malyan iyo lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliya daawada ilkaha ee colgate waxaa suuqyada jowhar la kala iibsanayaa halkii xabo hal dollar iyo barra halka daawada dhagayaraha ee ilkaha suuqyada jowhar la kala iibsanayo laba dollara shaambada kiliqaadka imron waxaa suuqyada jowla kala iibsanayaa saddex dolara kareemka faskaliin ee jirka waxaa suuqyada jowla kala iibsanayaa hal dolara kareemka timaha ee softe waxaa suuqyada jowla kala iibsanayaa hal dolar ilaa iyo hal dolar iyo bara dhegaystayaal halkaan ayaan ku joojinayaa xubinta sarafka iyo suuqyada warka habeenimo ee radio isnay aan dib nigu celiyo qeybaha kale warka halka warkaasuu idinkaga imaanayo waa idaacadda isnaa jowbahar shabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda mas-uul ka tirsan xafiiska madaxweyne baiden ayaa shaqada loo eriyey hanjabaad uu u geystay gabar weriye ah ku-xigeenka xoogayaha warfaafinta aqalka cad ayaa xilka iska casilay maalinuu kadib markii shaqada laga joojiyey iyadoo lagu eedeeyey inuu u hanjabay gabar weriye ah mas-uulka shaqada laga eriyey ayaa lagu soo waramaya inuu gabadha weriyaha ahayd ugu hanjabay inuu baabi'in doono kadib markii ay su-aalo ka weydiisay noloshiisa gaarka ah mas-uulka ayaa bayaan uu soo saaray shalay ku sheegay inuu u adeegsaday luqad aan habboonayn madaxweynaha waddanka maraykanka john baiden ayaa horay wacd ugu maray inuu shaqada ka eryi doono qof kasta oo ka tirsan maamulkiisa oo qof kale uu wada shaqayn kala dhexayso ula dhaqmo ixtiraam daro mas-uulka ayaa sheegay in arrintaasi dhex martay isaga iyo gabadha aysan ka turjumayna shakhsiyaddiisa sidaa awgeedna ugu soo ceshan doono kalsoonidii ay dadka ku qabeen gabadha weriyaha aheyd ayaa ilaa hadda aanan ka hadlin tallaabadaani uu qaaday tukulo guud ahaan dhegeystayaal warkii habeennimo aad kala socoteen idaacadda isnaajo barshambelaha dhexe soomaaliya waa nageenta warka waxaa soo saaray cusmaan cabdulla cusmaan halka uu farsameynaya injineer seke anigoo cabduuli axmed diloole timacada oo idila socodsiinaya intaan warka xiga aan ku kulmi doono sida ayuu ammaane allah